barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal warasadu waalidka dhalay tilmaamaha qaar ayay ka dhaxlaan midabka waa ka dhaxlaan in doora oo dabeecadahooda ka mid ah waa ka dhaxlaan codka iyo arrimo kaleba waa suuragal inay ka dhaxlaan markay dhintaanna xoolihii ay tabceen ayay ka dhaxlaan laakiinse waa su-aale awoodda curinta maansada waalidka ma laga dhaxlaa oo warashadoodu sidoodii gabyaa iyo geeraarshe ma u noqdaan jawaabtu mid qura ma aha maxaa yeelay waxaa loo soo joogay rag iyo dumar aan tiro badnayn oo sida waalidkii dhalay ama si u dhow wax u curin kara islamarkaasna waxaa badan qaar aan awooddaas lagu abuurin welibana maansooyinkii waalidkood tiriyey aan si hagaagsan u warin karin waxbana aan ka sheegi karin sidaa daraaddeed in badan oo ka mid a maanseyahanadii waaweynaa ee soo maray taariikhda suugaanta soomaalida warase iyagii oo kale ah kama ay tegin tusaalena waxaa u ah raago ogaas sayid maxamed faarax nuur sheekh axmed gebyow samatar baxnaan qamaan bulxan cabdigalayax faarax shuuriye aadan carab faarax afcad iyo tobannaan kale oo xilliyo kala duwan magacoodu dheeraaday dadweynaha soomaalida dagaamadiisana ku kala noolaa waa inta aan ogahay ee maanseyahnadaas oo idili ifka kagama ay tegin rag iyo dumar ay dhaleen oo tabtoodii maanse curinta loogu kunyo hase ahaatee marmar ayaa waxaa la arkaa qof qof awoodda maanse curinta intuu waalidkiis ka fiirsaday gabayo wanaagsan tirin kara welibana kuwii aabihiis in badan ka qaybsan looguna irkan karo waxaa ka mid ahaa allaha u naxariistee gohaad cabdigahayro cabdigahayr oo aabihiis ahaa gabayga ka raacay waxaa iyana ka mid ahayd xaawo jibriil oo buraanburka iyo gabaygaba wax ku curin jirtay kana fiirsatay aabaheed jibriil maxamed ciise waxaa kaloo ka mid ahaa warsamo ismaaciil mire oo isna aabihiis ismaaciil gabayga ka raacay inkastoo aanu sida odayga u badsan jirin wax qumana aan laga hayn ugu dambaystana waxaa ka mid ahayd haweenay cawo la oran jiray oo uu dhalay gabyaagii caanka ahaa cali dhuux aadan taasoo tixihii ay tirin jirtay waxay naga soo gaaray aan barnaamijka maanta ku soo qaadi doono cawo oo cawo hibo lagu koolkooliyey waxay ka mid ahayd hablo dhowra oo ilmo cali dhuuxa isaga qudhiisuna uu magacyadooda laba meelis ku sheegay waa laba meelis oo malahayga uu hablaha ku hirgelinayey isla markaasna uu ku muujinayey siduu ugu hanweyn yahay yaradka laga siin doono farabadnaantiisa yaradka marka lasoo doono isagu ku hodmi doono qolyaha guursan doonaana ay ku cayroobi doonaan wuxuu yidhi cawo hibo cibaadiya wardheer caasho iyo naado kuwaasaan intaan calan ku xidho qura ku cayrayn tu markaas gaban ahayd oo iyana ina cali dhuuxa lana oran jiray maadhiin ayaa markay labadaas meelis maqashay maseyrtay waxay ka xumaatay inaan iyada gabayga lagu darin kolkaas bay inta aabaheed u tagtay waxay ku tiri maxaad aabow aniga hablaha iiga reebtay markaas buu u tiriyey laba meelis oo iyada uu gaar ugu xusay wuxuu yidhi ninka maagay maadhiin calaa iila maan darane muxuu maali doonaa hadduu mehesho ruuxeeda cawahibo waxaa la siiyey wadaad ow maxamed la oran jiray kaasoo ula kacay dhulkii reer aabaheed ka fog iyo degaanada qabridaare halkaasoo ay ku reerowday waa dambe ayaa loogu soo warramay aabaheed cali dhuux oo inta aada u gaboobay jircay cid si gaara daryeelkiisa ugu jeebanina aanay la jirin halkiibay ka soo heleelatay iyada oo mid ay uurka ku siday mooye carruurteedii kale allahood iyo ninkii dhalay ku ammaanaysatay hase ahaatee intaysan anbabixin ayaa wadaadkii ay u dhaxday iyo reerihii ay duddada ahaayeenba ku dhegeen waxay ka codsadeen inay sodcaalkeeda baajiso si dalaga bislaaday ee beerihii ay tabceen ay ula goyso markaas kadibna ay aabaheed u kacdo laakiinse taladaas waa lama siin waayey waxaana laga haray markay tirisay tix gaaban oo ay go-aankeeda ku muujisay waxay leedahay xoog aan beere ku gooya haddaan lahaan lahaa dhulkanba ma joogeene askaraha dowladuhu qoranayaan intaan galo ayaan aabbahay xeryaha u buuxin lahaa ama roob da ay geelii la baxay ee jifada aan ahay laga moora duugay ayaa nimankii qaaday ka soo dhicin lahaa waxaa tixdaas laga hayaa aw maxamed cali aadan baa kaa itaal daraane adligaba ma joogeen haddaan ooda goyn karo e askaraha koraan galo duqay agas ma waayeene ogaadeenka roobda ay helay yaan ku istiraexeen sideed guu kadib markuu aabbaheed dhintay oo ay wax ka aastay ayay cawal reerkeedii ku soo laaba wax yar kadibba wadaadkii qabay ayaa isna geeriyooday korkaas baa loo soo saftay in la dubaalo ayaa loo tartamay sida tixda soo socota ka muuqan doontana wisinkaas qof caruuri ku harsan tahay ma ay ahayn dabadeed raggii dumaasheeda doonayay ayay mid mid u weydiisay inay yarad ka bixinayaan iyo in kale markay weyday cid hawraarsan ugu jawaabta ayay tadhisay tix ay ku sheegayso inaan guurkeedu milga lahayn marba haddii inta laga doono aan guray oo walaalkeeda yarad la siinayn shirib hoosaadka ay u dhalatay oo markaas cagafnimo isku waraystayna aan xoolaha laga bixiyo wax ka gaari doonin kolkaas baa raggii inay dumaalaan doonayeen midkood waxay ku tidhi haddii aanan gurbood kuu dhalayn oon gooyo ubadkayga oo aan gaankii ila dhashay iyo guray la doonaynin reer goradkan caydhaa haddaan yaradku gaadhaynin guurkeennu muxuu tarahayaa laguma guulaysta beri dambe oo muddo laga joogo geerida aabbaheed iyo tii ninkeedii ayaa cawahibo iyo duddadii ay wada deganaayeen waxay u guureen degaanka doolood oo malaha markaas roobab fiicani ay mareen waxayse ahaayeen aryihii iyo dumar keliyahe raggii iyo geelii wax kalama socon maalintii dambe ayaa dhalinyaro geeljiro ah oo reer dooloodii waxay arkoodeen gashaanti timati dhacan oo ay cawa dhashay way la hadleenoo haddiiba guur ku soo qaadeen hase ahaatee way diiday markaas bay af muggiis ugu sheegeen hadday nabad ku raaci weydo inta dhabar garaacaan inay xoog kula tegi doonaan markaas bay hooyadeed arrintii ku dhibcisay cawana inta gabadeedii iyo balqabadeedii madaxa ku adkaysay garbasaartiina dhexda ku xiratay ayay isu diyaarisay inay gabadheeda daafacdo oo aan qasab lagula tegin hase ahaatee taasi suuragal uma noqon markay inta nimankii yimaadeen gabadhii xoog kula tageen habartiina ay dhinac isaga tuureen kolkay isku dayday inay gabadha ka dhigato dabadeedna waxay tidhisay tixdan calaacalka ah ee wixii ku dhacay ay ku sheegayso waxay tidhi kawirkiiyo markii aan gabada gow iskaga siiyey gudub markii la ii riday haween malaha gaashaane ma ganooday sida ruux buka oo guga la aasaayo ma gurxamay sidii aakhasaas garabka loo saaray sidii inan gumeed reer la yaal ma u ilgabadleeyey sidii aniga oon gorod ka dhalan ma u gabaday caaw tixahaas dagada le ee farshaxanimadu ka muuqato wax aan ahayn cawahibo lagama hayo waxayna ila tahay haddii ay bulshadeeda dhiirigelin ka heli lahayd inay tirin lahayd gabayo aan kuwii aabaheed ka dhicin oo soomaalida dhexdeeda magaceeda ku waarin lahaa laakiinse yeelkeede waxaan halkan mahadnaq u marinayaa marwacaasho xasan gabayle oo london degan sheekooyinka cawahibo iyo tixaha la socdana iyadu ku deeqday dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joogo waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo